waa mahadsan tahay ibraahim shirka maanta magaalada muqdisho ka dhacaya oo ah shir heerkiisu sareeya ayaa madaxda ururka iskaashiga islaamka waxay ku yeelanayaan magaalada muqdisho si gaar ah waxaa shirka u kulmi doona wasiiro ka socda dalalkaasi waxaa diiradda lagu saari doonaa taageerada soomaaliya waxaa magaalada waxaa shalay magaalada muqdisho soo gaaray wafdi uu hogaaminayay ku-xigeenka xogayaha guud ee ururka iskaashiga islaamka hashim yuusuf waxaa qeyb ka ahaa madax ka tirsan ururka iskaashiga islaamka waxaa kaloo ka qeybgelayey shirka waxaa kaloo la socday wufuud ka kala socotay dalal kala duwan oo kamid ah dalalka ururka iskaashiga islaamka ku jira uu kamid yahay dalka sacuudiga waxaa kaloo qeyb ka ah dalka malaysiya wufuudda aad ayay u badnaayeen waxaa kaloo ilaa shalay galab ilaa saaka imaanayo wufuud kala duwan oo iyana doonaya inay shirka ka qeyb galaan soomaaliya markii ugu horeysay ayay martigel gelinaysaa shirka ee wasiirada wadamada ururka iskaashiga islaamka ku jira oo ah mid kamid a shirarka kuwooda heerkooda sareeya ururka iskaashiga islaamka uu u qabto wadamada ku jira waxaa hore shir noocan oo kalea loogu qabtay dalka ciraaq iyo dalal kaloo dunida ah waxaana shirarkaasi diiradda lagu saaray dalalkaasi ururka iskaashiga islaamka ku jira sidii wax loogu qaban la marka soomaaliya hadda si gaar ah shirkan wuxuu muhiimad ugu leeyahay sidii dalalka islaamka oo ah dalal hadda marka laga hadlaya dhaqaale ahaan ay ku jiraan kuwo xoogan soomaaliya loo taageeri lahaa dhinac walba dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo amniga oo soomaaliya hadda ay u baahan taho marxalad soo kabasha ay ku jirto shirkaas maanta magaalada muqdisho ka furmayo heerkiisu sarey ururka iskaashiga islaamka ayaa hadduu eeba idmo magaalada tani ka qabsoomi doona ibraahim